Xanuunka dhimirka waxa uu ka mid yahay mid ay la ildaran yihiin dad badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar oo intooda badan lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad xarumaha lagu daryeelo xanuunka dhimirka. Xanuunka dhimirka ayaa qofka qaba waxa uu ka dhigaa mid aan waxba qabsan karin haddii ay noqoto inuu shaqeysto ama wax kale uu markaasi qabsado waana xaalad caafimaad oo ay wajahayaan dad badan oo Soomaaliyeed. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Jubbaland Ismaaciil Axmed Garas ayaa isagoo ka qayb galayay xuska maalinka caalamiga ah ee dhimirka waxa uu ballan qaaday inuu horumarin doono wax ka qabashada xarumaha lagu daryeelo dadka qaba xanuunka dhimirka.
laakiin anigu mas-uul ahaan wasiirka caafimaadka waxaan ballan qaadayaa in sha allahu tacaala ilaahina ila garab galo sidii loo sheegay inuu yahay neglected caafimaadka waax ka mida oo la dayacay inaan awoodda ugu weyn saarno insha allahu tacaala wakhtiyada soo socda inaan cudurrada dhimirka ay yeeshaan horta waxa muhiimka cudurrada dhimirka markaan leenahay in la fahamsan yahay dadku waxaan jeclaan lahaa dr mambile iyo dadka kale aqoonta ul axmed iyo dadka ka hadlayay inaan uga raadino inaan slot uga banayno t v-ga oo ay dadka u sharaxaan maxaa la dhahaa cudurka dhimirka yaa cudur dhimir qaba maxaa waye qofka dhimirka qabaa macnaheedu maaha in sida la sheegay qof waalan oo raamalaho isdaryeel waayo ama xataa raama aan lahayn laakiin daryeelka caafimaadkiisa qofka waxyaalaha ugu yeero qofka skisofreniga waa inuusan cadaynin waa inuun dharkan inuu wakhti badan gashanaa garanaynin waa inuusan garanaynin maskaxdiisu aysan xukumaynin injinkan halkan ku jira oo ah ka maamulo jirkaaga oo dhan inta kale uusan garanaynin sidii ordarku u kala horreeyay iyo baahidiisa u jirto jirkaaga uga jirto marka maadaama ay muhiim tahay manta maskaxdana inay tahay kan ugu weyn oo qofkan bini aadanka hagaysa wuxuu uu qabanayo wuxuu samaynayo stages bay leedahay annaga waxaan iska dhahnaa hebel waa nin fudud hebel waalida dhaqanta weeye hebel waa saas dadkaasoo dhan waxaa laga yaabaa wax yar inay u baahan yihiin consulting kaliya inuu u baahan yaha laga yaabaa inuu antidepressant yar u baahan yaha laga yaabaa oo isku toosin lahaa haddii laynka qabadsiin lahaa hadii la siin lahaa marka insha allahu tacaala waxaan isku daynaa isku daynaa ama waxaan samaynaynaa in aan doctor mambile iyo dadka kale oo aqoonta u leh mental healthka aan wakti ka siino t v-ga loogu tago xafiisyadooda la waraysto wiigiiba mar la soo daayo calaamadaha lagu garto qofkan inuu qabo cudurrada dhimirka isagoo shaqaynaya oo labisan oo taagan oo haddana wax ka sii yihiin baa jira soomaalidu marka ay meelahan ka tageen oy dibadaha tageen waxay dhahayaan qofka si loo aqbalo codsigiisa ama kaleymka uu samaynayo waa inaad wax dhiba u sheegtaa gaalada